walaal horta shirkan waxaa soo qaban qaadiyey oo ka shaqeeyey hay-ad madax banaan oo la yidhahdo g f i a global forum for innovation and in agriculture ayaa la yihahdaa waa madasha horumarinta wax soo saarka beeraha adduunka shirkan wuxuu ka bilawday durban south africa bisha koodeeda iyo labadeeda iyo maanta uu soo gabagabooday markaa waxaa looga hadlayay shirka oo muhiimadiisu ahaa in la isu diyaariyo cunuyaryada kusoo socota adduunka oo la rabo in looga hortago maxaan ku rahdaa dhibaatadaas maxaa yeelay waxaa la saadaaliyey labada kun iyo kontonka in dadku populationka u gaari doono sagaal bilyan marka in loo diyaariyo sagaalkaas bilyan wixii ay quudan lahaayeen runtii dee looma kala qaadin africa iyo dunida kale waxa weeye waa wax adduunka o dhan ka siman oona loo diyaarinayo in uusan dhibkaas imaanin anigu kulleyba doorkeygu wuxuu ahaa inaan sheego soomaaliya inay tahay dhul haysato dhul qani ah sideed milyan oo hectar oo dhul beereed ah in laga qaybgeliyo soomaaliya doorka badbaadinta cunugyarada adduunka ka jiri doonta markay soomaaliya hesho maalgelin iyo technology hadda meesha soomaaliya wax la siinayo iyadu inay adduunka u iibgeyso ama ay ku caawiso caalamka ee runtii aan haysan dhul beereed marka arrintaasna runtii aada iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey si taas loo gaarana soomaaliya inay u baahan tahay maalgelin qeybna ay uga qaadato runtii food cuntiyaridaa soo socota ama waxa la yihahda food security-ga waa gartay arrimaha shirkaasi marka aynu kasoo laabanno magaalada gaalkacyo shaqaaqooyin dhibaatooyin ayaa ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey oo puntland iyo galmudug ayaa halkaa ku dagaalamay kulley waad ka dhergsan tahay laakiin hadda heshiis ay labada dhinac kala seexideen labada madaxweyne ugu dambeyn arrimahaasi sidee bay kuula muuqdaan marka hore waan soo dhaweynayaa hadalkaas iyo heshiiskaas waa wax loo baahnaa xaqiiqduna waxay ahayd mar hore heshiiskaas in maaragtay la bilaabo oo laisu yimaado waa nasiib daro dadkii soomaalida ahaa oo dee barakacay iyo kuwii ku geeriyooday allah u naxariisto ciddii geeriyootay runtiina waxa weeye waa waxyaabo isleeyahay waa laga gaabiyey oo boqol jeerna anagu anigu aan kamid ahay aan ku baaqnay oo dalka inuu u baahan yahay dib u heshiisiin muddadii hadda saddex sano lasoo dhaafayna wax dib heshiisiina oo lagaran la garan karo oo de soomaali ka yimid inaan la sameynin waa tahay farmaajo mudan ra-isul wasaare waxaa jirtay laakiin dadka qaar baa u arkaya in arrintu ay intaa ka weyn tahay dhinacan dagaalka labada dhinac uu salka ku hayay arrimihii muranka labada maamulba u dhexeeyey tan iyo markii maamulka galmudug dhismihiis uu bilowday ee dhinac xuduudda ku salaysnayd marka arrintaa adiga ma kuu muuqataa aniga waxay igu muuqataa walaalow runtii markii colaad ay jirto ama dhib uu soo socdo ama dagaalo la filayo waa la gartaa laba weji yaa looga hortoogi karaa in markaasi hore marka la fahmo in dhibaatada ay soo socoto in laga hortago anugu markaan prime minister ka ahaa waa nagu dhacday weliba anoo muddo yar joogay waxaa isku dhacay puntland iyo galmudug waxaa isku dhacay galmudug iyo ximan iyo xeeb intuusan uusan dhibka weynaan ama uu bilawga ahaa ama aansan saanta aragnay yaan labada dhinacba waxaan usoo dirnay wafdi heer qaran ah oo sare dhaqaalo badan iyo odayaal badan iyo mas-uuliyiin badan oo labada dhinac laga ixtiraamo yaan meesha waxay joogeen muddo laba bilood iyo saddex bilooda wax dhibna ma dhicin marka waxa waxa weeye waxaa loo baahan yahay marka uu marka la filaayo inay wax soo socdaan in la bilaabo in laga shaqeeyo oo dee la geeyo odayaal iyo siyaasiyiinba si ay arrintaasi loo soo afjaro oo uusan dhiig uusan ugu daadan waxaa la rajeynayaa laba kun lix iyo toban soomaaliya inay ka dhacdo doorasho qaar baa markaa soo jeedinaya in nidaamka hadda yahay afar dhibic shan wax lagu saleeyo qaarna gobollo ama deegaano lagu saleeyo soo xulidda xildhibaanada adigu arrimahaasi maxaad ka leedahay hadda sidii dadka inta badan ay u arkaan xal in in in laga raadiyo xal waxaan aaminsanahay in dee oday dhaqameedyadii boqol iyo soddon shanta ahaa oo dee two thousand twelvekii labada kun iyo labiyi tobankii se usoo xuleyn insan dhacinin oo laga ballaarin doono oo qofka xildhibaanka ah haddii lagu heshiiyo in dee four point five ay noqoto ay soo dooran doonaan dad fara badan oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee ururada bulshada mutacalimiinta ee oday dhaqameedyada maxaan ku raha dhalinyarada dadka ganacsatada inta laga soo xulo ay dooran doonaan qofka ay isleeyihiin waa masali karaa beesha waa masali karaa